golaha wakiilada ee somalilan ayaa fadhigii maanta ku doortay guddoomiye cusub kadib markii uu toddobaadkan iska casilay xilkaas guddoomiyihii hore baashe maxamed faarax oo hore u ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa loolan adag kadib waxaa loo doortay guddoomiyaha golahaasi fadhigii maanta ee golaha wakiilada oo ahaa mid xamaasad siyaasadeed ay hadhaysay waxaa goobjoog ka ahaa oo warbixintan kasoo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
kusimaha guddoomiyaha ahaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi baashe maxamed faarax ayaa furay fadhiga waxaanu ku dhawaaqay inuu u taagan yahay jegada guddoomiyaha golaha mudanayaal anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada waxaan iska casilay guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha wakiilada waxaana golaha sharaftale ka codsanayaa in layga aqbalo sidoo kale waxaan ku wargelinayaa shirguddoonka iyo mudanayaasha golaha inaan u sharaxnahay guddoomiyaha golaha wakiilada intaasi kadib waxaa hogaamintii fadhiga la wareegay guddoomiye ku-xigeenka labaad degtor cali yuusuf waxaanay labadii guddoomiye xilka iska caslayay cirre iyo baashe ay ka mid noqdeen mudanayaasha codkooda dhiibanaya waxaanay ka degeen kuraasta sare ee shirguddoonka iyagoo dhex fadhiistay mudanayaasha guddoomiye cali yuusuf ayaa halkaasi kaga dhawaaqay mudanayaasha u tartamaya jegada guddoomiyenimada golahaasi guddoomiyaha waxaa u sharaxan cabdiraxmaan maxamed tayanleh iyo baashe maxamed faarax
walow aanu si toos ugu dhawaaqin tanaasulkiis ah haddana xildhibaan saleebaan cali koore oo hore u sheegay inuu tartanka jegada guddoomiyenimo u taagan yahay ayaan ka mid ahayn musharaxiintii u tartamiyey guddoomiyenimada intaasi kadib waxaa guddoomiyihii kumeel gaadhka ee fadhigu fursad u siiyey musharaxiinta inay khudbado kooban ka jeediyaan ka hor intaan cod loo qaadin cabdiraxmaan maxamed talyalle oo ku horreeyey ayaa sheegay in haddii xilka loo doorto uu ka shaqayn doono midnimada golaha iyo guud ahaanba somalilan isagoon u eegeen xisbi waa siduu hadalka u yidhiye baashe maxamed faarax oo isna halkaasi ka hadlay ka hor intaan cod loo qaadin ayaa sheegay in haddii loo doorto guddoomiyenimada golaha wakiilada uu ka shaqayn doono iskuduubnida golaha iyo sidoo kale waa siduu hadalka u yidhiye arrinta gobolada bariga intaasi kadib ayaa cod loo qaaday labada musharax waxaanu guddoomiye cali yuusuf ku dhawaaqay natiijada cabdiraxmaan tayanle wuxuu helay soddon iyo siddeed baashe maxamed faarax soddon iyo sagaal intaa kadib xaaladda golahu waxay isu beddeshay sidan guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada baashe maxamed faarax ayaa hogaamintii golaha la wareegay waxaanu shaaciyey wakhtiga la qaban ee doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo ay tartamayaan sideed mudane
aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada ee kalsoonidii isiiyey waxaan ballan qaadayaa xildhibaankii ii codeeyey iyo kii aan iga codeeyey inay isugu kaymid yihiin waxaa bannaanaaday guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ayaa bannaan brosijarkaa la raacayaa waxaa weeye toddoba casho gudahood in lagu doorto ku-xigeenka ee fadhiguna waa xidhaya
doorashada kadib ayaa guddoomiye baasho aan weydiiyey dareenkiisa waxa weeye wuxuu waa doorasho doorashadan in lagaa helay inaad hesho waa waa filayey in laga helana waa filayey inaad helana waa filayey mid ama labaatan waxay doonta ha noqoteen mar haddii guushu meel marsho way martay waxaan ballan qaadayaa sida aad maqlayseeno ballanqaadkaygii hore inaan golaha dhexdhexaad u ahay sidoo kale cabdiraxmaan talyalla ayaan isna weydiiyey sida u arko natiijada si cadaalada bay u dhacday nek to nek baannu ahayn hal cod ayay guushu ku raacday baashe waan u tahniyadaynayaa golaha wakiiladana waa u tahniyadaynaya waa hambalyaynayaa sida cadaaladda ah ee dimuqraadiyadda ah ee ay noo doorteen iyagana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo xisbiyada mudanayaasha ka soo kala jeeda ololaa adag bay galeen waa lagu qaybsamay arrintaa iminka sidee kuula muuqata waxaan caadi baan u arkaa waxaa meesha ka muuqata xisbiga waddani wuxuu leeyahay toddobiyo labaatan xubnood hase yeeshee koob iyo toban xubnood oo kale oo xisbigii xisbal xukuumiga ahaa baa ii codeeyey sharaf bay ii tahay in labada xisbiba i doortaan haldheeridaa qofka codka keliyana saaxiibkay baashe waa ugu tahniyadaynaya tartanka iyo doorashada guddoomiyenimada golaha wakiilada ayaa ka dambaysay kadib markii labadii bisha uu iska casilay guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa